أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa dowladda xabashida itoobiya u saxiixay inay qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga soo horjeesata heshiiska xaaraanta ah ee xabashida itoobiya iyo xasan garguurte ku kala saxiixdeen magaalada ankara ee dalka turkiga dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool ardayda madarasada sheekh cabdiraxmaan azaylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa dowladda xabashida itoobiya u saxiixay inay qaadato qeybo ka mid ah badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoosii ambaqaadaya magaalada ankara ee caasimada wadanka turkiga waxaa kusoo gabagaboobay kulan u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya iyo xasan garguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya kulankan oo uu soo qabanqaabiyey erdogan madaxweynaha dowladda dabadhilafka turkiga ayaa ujeedka laga lahaa uu ahaa sidai itoobiya loogu sharciyeen lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay horaantii sanadkan la gashay muuse biixi cabdi is-araggan ka dhacay caasimada turkiga oo qeyb ka ahaa wadahadallo soo jiitamayay belihii lasoo dhaafay oo ay dowladani waday ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo dhammaantood xoojinaya damaca abiy axmed ee badda soomaaliya isaga oo ay hareertiisa fadhiyeen abiy axmed iyo xasan gurguurte ayuu erdogan madaxweynaha dowladda ridada turkiga wuxuu ku dhawaaqay in laga maarmaan ay tahay in etoobiya ay soomaaliya ka hesho marinbadeed
Ben de Abi Ahmet kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmut kardeşimin de waxaannu uga mahadcelinaynaa abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud wadahadalkan aan maanta halkan ku yeelannay ee ah in itoobiya ay bad hesho waxaan filayaa in walaalkay xasan sheekh uu dhug u yeelan doono uuna dhuuxi doono rabitaanka itoobiya ee marinbadeed kana caawin doonna ayaan aaminsannahay dunida ayaaba dhammaanteen naga badan wixii intaas ka dambeeyana waan isla socon doonnaa annagoo dhammaanteen gacmaha is-haysannaa gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhafaza xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya oo isna madasha hadal ka jeediyey ayaa ammaan kala duldhacay ciidamada xabashida itoobiya ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka oo uu ku sifeeyey kuwo dhiig u daadiyey waxa uu ugu yeeray nabadda soomaaliya Thank you, thank you very much, Your Excellency, President Erdogan and the Republic of Turkey, the effort that have been put into this endeavor that we have concluded tonight at this hour. In one aspect, it's a conclusion because it uh, stops on the differences that we had marka aan ka hadlayno heshiiskan waa mid muhiim u ah labada dal ee soomaaliya iyo itoobiya annagana waxaan turkiya uga mahadcelinaynaa kaalinta dhexdhexaadineed ee ay ka qaadatay heshiiskan soomaaliya waxay saaxiib iyo isbahaysiba la ahaanaysaa itoobiya xilliyada soo socda waxaana rajaynayaa in heshiiskan uu nabadgelyo iyo xasilooni ka dheliyo mandiqadda fursadaha ka dhalan kara heshiiskan waxay faa'iido ugu jirtaa labada dal soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la shaqayso itoobiya iyo madaxda Itoobiya marxaladaas oo aadan haddana ciidanka Itoobiya waxay joogaan Soomaaliya waxayna qayb ka qaateen nabadeynta Soomaaliya sidoo kale labada dal waxay ka wada shaqeeyaan arrimo dhowr ah waxaana ka shaqayn doonaa sidii xasilooni waarta mandiqada looga heli lahaa sababtoo ah mandiqadan waa mandiqad xasaasi ah inaan ka wada shaqaynana waxaa ku jira danta guud In the recent times, Ethiopia and Somalia are two neighborly countries, and they have mutual uh, interests in cooperating together and building a prosperous future of both our two countries and our two people. We are very much grateful for efforts.
qodobada ka soo baxay wadahadal kusheega oo dhammaantood ahaa isdhiibitaan ay samaysay kooxda radada ayaa guul u ah abiy axmed waxaana qodobadaasi ka mid ah in etoobiya la siiyo marin badeed oo loola jeedo bad ama deked ay iyada maamulato in ciidamada xabashida ay soomaaliya sii gumaysan karaan iyadoo bayaanka aan si qayaxan loogu carab dhabin haddana lagu ammaanay joogitaankooda soomaaliya cabdiqafaar wardheere oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa wixii ankare ka dhacay ku sifeeyey waxdan u ah itoobiya isagoo muujiyey in bayaanka la soo saaray iyo hadaladii uu jiidiyey abiy axmed aysan ku jirin wax uu muujinaya in itoobiya ka laabatay is-afgaradkii ay la saxiixatay muuse biixi horaantii sanadkan waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in m o u-gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhum ku jiro ah talow holaha looga socdo khilaafkii hore macnaheeduma waxaa weeye mise waxaa weeye sideedabay sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama etoobiya ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa abiy axmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay aad moodanaba in communikeyga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay etoobiya waa in bad la siiyaa marka dowladda dabadhelafka turkiga oo dan dhaqaale ka dhex aragtay arrintan ayaa dadaal dheer ku bixisay sidii xasan garguurta ay uga cadaadin lahayd inuu ka tanaasulo dhammaan doodihii kala dhexeeyey etoobiya turkiga wuxuu doonayaa inuu gurto khayraadka dhex ceegaaga badda iyo beriga soomaaliya sidaas darteed ayuu etoobiya u arkaa mid uu hirgelin karta mashruuciisa dhulboobka mar kale falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kooxda radada ay isku dhiibtay etoobiya xabashaduna u saxiixday heshiis la mid ah midkii muuse biixi bilowgii sanadkan u saxiixiyey etoobiya waxaa tanasulay soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in soomaalidu ay shirkaas la fadhiisatay awal waxay ahayd soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaallaan kow waa inaad horta ka laabataa heshiiskan isafgaradka ah oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah arrintaasay ahayd wixii soomaalidu shuruuddii ay mar kasta ku xiraysay taasaa meesha ka baxday soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dabacday waxay timid heer ay markaas la dhexdhexaadiyeen labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey etoobiyana ay weli kusii adkaysanayso in bad la siiyo midda kale waxaan rabaa inaan kuugu daro muhima soomaalidu marna etoobiya bad uma diidanayn waxaa u furan dekedaha soomaalida oo dhan baa u furan berbera boosaaso garacad kismaayo muqdisho kulli waa loo ogol yahay xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa marar badan fagaarayaasha ka caddeeyey inuusan etoobiyaanka u diidinayn bad ay qaataan balse keliya uu ka soo horjeedo in isaga lasoo mari waayey tiiyo ugu dambeyntii uu ka dhabeeyey qalinkana ku duugay in etoobiyaanku ay qaataan qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid caliyare xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga soo horjeesatay heshiiska xaaraanta ah ee xabashida itoobiya iyo xasan garguurte ku kala saxiixdeen magaalada ankara ee dalka turkiga haddaba bayaankaasi waxaa inoo akhrinayaa ilyaas cabdulaahi bayaankan oo uu soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalku waa waajib sharci ah koo iyo tobanka jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan labiyo tobanka disembar laba kun afar iyo labaatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag u diidaysaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu maamulka riddada ah ee xasan gurguurte iyo dowladda xabashidu xalay ku saxiixdeen magaalada ankara ee ay soo abaabushay dowladda turkiga sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ah ee uu hogaamiye xasan gurguurte waxa uu xabashidu u oggolaaday inay qaadato qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya wuxuuna oggolaanshiyo siiyey ciidanka xabashida ee gumaysiga ku joogta soomaaliya xasuuqa kula kacaysa shacabka soomaaliyeed ilaa maantana ciidamo ku soo daabulaysa dalka si ay u qabsato deegaanno hor leh waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in heshiiskan cadowgu uu ku saxiixay magaalada ankara uusan waxba ka duwanayn midkii lagu saxiixay adis ababa ee dhex maray abey axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurgurta heshiiskan ku xaqiijinayana uu yahay keliya doodihii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sannadaha ah ee ahayd in isaga lasoo mariyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa go'aankeedii ahaa in marnaba aysan aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ee ay maamulada riddadu u saxiixayaan dowladaha cadowga gaar ahaan xabashida etoobiya oo horay gumaysi ugu haysatay dhulka soomaaliyeed haddana u soo diyaargarooday inay ku darsatay inta dhiman oo ay badaheennu ku jiraan waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in fadhiga ay ka kacaan kuna baraarugaan heerka ay gaarsiisan yihiin hagardaamooyinka uu cadowga maleegayo waxaana si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa in kaalintooda ay qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada waajid dhanka wilaayada gado waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee garoonka diyaaradaha ee degmada baardheere waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ugu dambeyntii ardayda madarasada sheekh cabdiraxmaan azaylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho waxaa bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka tarjumaya heerkooda waxbarasho sameeyey ardayda wax ka barata madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyoglow taas oo ka mid ah madaarista waxbarasho ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ardaydan oo tiradoodu gaaraysay in ka badan laba boqol iyo soddon oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa soo bandhigay mawaada kala duwan ee ay ku bartaan iskuulka kuwaas oo kale ah tarbiya carabi xisaabaad juquraafi culuum soomaali iyo ingiriis waxaana bandhigga ardayda uu ahaa mid si aad ah u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء رواه الترمذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي العزيزة نعم رحمة إسحاق عبدي نعم اطرحي ما عندك يا أختي العزيزة وأنت ما اسمك اسمي مريم آدم ما ركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام تقع الصومال في شرق إفريقيا المعروف بقرن إفريقيا ويحدها من الشمال خليج عدن ومن الشرق محيط الهندي ومن الجنوب كينيا النصرانية ومحيط الهندي ومن الغرب إثيوبيا النصرانية يبلغ مساحتها مليون ستة وستون ألف تسعمائة ثلاثة وأربعون كيلومتر مربع ويبلغ ساحلها حوالي أربع مليون مئة ثلاثة وثلاثون كيلومتر مربع ويقدر عدد السكان حوالي عشرون مليون نسمة ويمر بها نهران هما نهر الجبا والشوالة Topic about education. First, I am greeting you. The Islamic greeting that is, peace of Allah be upon you. After greeting, I am of the moon, to appear ahead of various faces, including Jait Salmin, ladies, teachers, parents, educators, lookers, audience participants, and other normal guests, those gathered here together. As we now knowledge is system or three to read tangible progress and other, and the knowledge is fruitful thing, and therefore dear brothers, we must go to schools and educational centers. I don't want to prolong my speech.
maamulaha iskuulka oo dhankiisa kelimad ka jeediyey goobta ayaa bulshada magaalada ugu baaqay in ubadkooda ay keenaan iskuulka maadaama waxbarashada madarasada ay tahay mid lacag la-aan ah dadka oo macnaha degan deegaanka ama degmada elee ha ku qiib galaan walbarashada ardayda oo ku socota madarasada ardayda dhakadaasa iskoolka tiradu inti roogdalay mae walaad magaalada rooga afar raab yo mayba wareega ay teeha suuqate oo dandoraysan walyoka sugu nyingna linkasaan mayba tala ahaan hankajeedii faday waalidiintii dhalan owlaadaas inay owlaadiyo walbarashada sheenaan maadaama lacag linku fadahayna adnigoysho walbaraan sida oo hungurisho yo waajibankeeyi yo ni walbaraanna waajibankeeyi madarasadan waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho oo ay ugu tayada wanaagsan wilaayada bokool waxaana haatan laga dareemayaa horumar waxbarasho oo aada u sarreeya guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu